bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmaعين أma bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي raximh اllah taعalى alcmraة عn الraجul اladي la ystaطiic cumradii laga cumreynaya can الrajuli ninkii xaggiisa aladii ninka oo laa yastaطiicu aan awoodeynin ruuxa nool ee aan awoodeynin inuu daabadda ku istaago ama uu ku xasilo kaa in laga cumreeyo waxa kusoo arooray ayuu caddayntiisii weeyaan meeshaan wabilisnaadi qaala akhbaranaa isxaaqu bnu ibraahim qaala akhbaranaa wakiicun qaala xadahanaa shucbatu can الnucmaani bni saalimin can camri bni awsin can abi razinincan abi razinin اlcuqayliy huwa laqiiط bnu sabira anahu qaala yaa rasuula allah wuxuu yihi ina abii aabbahay shaykhun kabiirun oday weyn waaye laa yastadiicu اlxaja xajka ma awoodayo walalcumratana ma awoodo wadacana yacnii dhaqdhaqaaqna ma awoodo guurguur iyo wax lamida daabadii inuu ku dhaqdhaqaaqo ama socod qaala waxau yihi xuja can abiika aabbaha ka xaji wactamir kana cumray ay wactamir canhu can abiikada horaa laga fahmaa waxaa laga qaadanaa marka qof nool ee aan daabadda ku sugnaa karin in laga cumrey karo waana waxa uu u tarjamtay xadiidkanna sidaan hore u sheegnay mar kale wuxuu u tarjamay cumradu inay waajib tahay waana asaxu maa warada waxa kusoo arooray cumro inay waajib tahay waxa ugu asaxsan oo laga fahmi kara kan waa waayo qof baa laga xaji ayaa laga cumreynaa waxaa laga qofka laga lagaga cumreynayana waajib fuulay haddaysan cumradu waajib ahaa lahayn qof kale inuu ka qabto shaqadaas ma u baahdeen maxalushaahidkana hadda waxay tahay wactamirtaas ayuu ka rabaa qofkaa laga looalaga cumreysanayo qaala tashbiihu qadaa'i اlxaji xajka qallayntiisa ku shabihideeda biqadaa'i deyni deyn gudideed lagu shabaho yacnii xajka gudidiisa in deyn gudidiis lagu shabaho yacnii waxaa asal ah marka deyntii baa asala leanna dadka waxay fahmayaan deyn in laga gudo qofka dhintay waa waxay yaqaaneen waa asal faricii marka waxaa laga dhigay qof xaj lagu leeyahay ee dhintay in laga xajiyo qiyaasku marka waxaa laysku qiyaasaa asalkan oo ah qadaa udeyn ayaa waxaa lagu waxaa yacni farac looga dhigaa qadaa' lxaji qadaa lxaji baa faraca qadaa udeynna waa asal leanna iyaday yaqaaneen midda deynta sababtaasaa loogu qiyaasaa ee jaamica ka dhexeeyana kulligood waa xuquuq waay qofka laga rabo ciladii ka dhexaysay sida kan uu xaq u yahay kanna xaq u yahay xukunkii marka waa inay isku mid ka noqdaan gudid iyo gudid wbihi qala akhbaranaa isxaaqu bnu ibrahim qaala akhbaranaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid aldabiyu can mansuuri can mujaahidin can yuusufa bni الzubayr yuusufkan ibnu xajar wuxuu yihi maqbulu rawaa lahu الnasaa-iyu laakiin imaamu اlbukhaari waxba uma uunan sheegin taariikhu lkabiirka ibn abi xaatimna jarxi iyo tacdiil midna kuma sheegin waxaana muuqata marka inuu ku jiro fii cidaadi اlmajhuuliin oo isaga jira can cabdillaahi bni zubayr qaala waxa uu yihi jaa-a rajulun min khafcam nin reer khafcam ah ayaa yimid ilaa rasuulillahi sal l slama rasuulka ayuu u yimid faqaala waxauu yidhi ina abii aabbahay shaykhun kabiirun oday weyn waayo laa yastadiicu ma karaya arukuuba fuulitaan oo daabad fuulo wa adrakathu fariidat ullaahi ilaahay faradkiisiina way soo gaartay fi lxaji xajka dhexdiisa ahayd fahal yujzi-u ma gudayaa an axuja canhu inaan ka xajiyo qaala anta akbaru waladihi adiga ilmihiisa kan ugu weyn maa tahay qaala nacam ayuu yidhi haah qaala ara-ayta bal ka waran low kaana calayhi deynun hadduu korkiisa deyn ou ahaan lahaa akunta taqdiihi ma ka gudi lahayd qaala nacam haa buu yidhi qaala faxuja canhu haddaba ka xaji marka yanii haddaad deyntiiba aad ka gudi lahayd oo aada deyntiiba aada ka gudi lahayd xajkiina deyn waaye ka gud waay waxaa laga qaadanaa marka xajku xataa haddii aan da qof u heelan oo ka gudo uunan jirin maalkiisa in laga gudayo oo laga bixinayo qeyb looga xajiyo ayb deyntuna waa un xaq xuquuqda laazimaysa ka mid a waxaa lamida markaa de waxay xuquuq oo dhan qiyaaskanay soo wada gelayaan xaj keligiis ma aha xajkaa soo gelaayo zakadaa soo gelaysa haddii zake lagu lahaa waxaa soo gelayo waxyaabaha qusuubta ah oo qofka uu yacni booliyey qofkii maalan ama waalidka ahaa ama qofkan haddii uu isagu wax booli ah uu gacanta ku haayey isagoo ku hayo ou dhintay oo kale ilmihii ama dadkii marka inay gaarsiiyaan dadkii wixii iska lahay iyada lafteeda xaq laga gudaayo waay waayo waa kusii soconaa ilaa dembigee ayb waxyaabahaas dhanaa marka gelaayo xuquuq kale oo yacnii si kale u timid iyo kulli xuquuq oo dhan deyntaanay uga qiyaas noqona ayb anta akbaru waladihina waxaa laga qaadanaa ilmaha kan ugu weyn macnaheedu maahan kan yar inuusa ka gudi karin laakiin midka weyn isagay mas-uuliyadda kow kusoo jeesani isaga ayay mas-uuliyadda kow kusoo jeesani sidaasaa marka anta akbar waladihi loo yiri uuna keeni doonaa tarjamo uga dhiga doonaa ayb waayahay ayb marka xadiidka ninkan yuusuf ibnu zubayra ku jiro laakiin haddana saasoo ay tahay waa la ysku khilkhilaafay oo wax fara badan oo daara qudni cilalka wuxuu ku sheegay oo uu yidhi warawaahu zaa'idatu can mansuurin can mujaahidin can cabdillaahi bni zubayr meeshii wuxuu ka bixiyey yuusuf ow can mowlan libni zubayr buu yihi shaka mansuurun walam yadkur sawda wa qowlu jariirin waman taabacahu ashbahu bisawaab bayhaqina wuxuu yidhi mansuur waa la iskugu khilaafay farawaahu jariirun haakada warawaahu cabdulcaziiz bn cabdisamad can mansuur can mujaahid can mowlan libni zubayr can ibni zubayr can sawdata oo musnadi sawda laga dhigay waxaana saxiixa buu yidhi wasaxiixu can mujaahidin can yuusufa bni zubayr can ibni zubayr sida hadda noo taallo ayaa saxiixa bukhaarina uu yidhi ayb wbihi qaala ahbaranaa abu caasim khushayshu bnu asrama الnasaa-iy wahuwa hiqat xaafid rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy can cabdالrazaaq qaala ahbaranaa macmaru can اlxakm bni aban wahuwa alcadaniyu abu ciisa saduq caabid walahu awhaam rawaa lahu اlbukhaariyu fi juزءi اlqira'ة waasxaabi sunan اlarbacة can cikrimata can ibni cabaasi qaala qaala rajulu ya nabiy اllah nin baa marka waxau yidhi yaa nabiy allahi ina abii maata aabahay waa dhintay walam yaxuja mana xajinin afa axuju canhu maka xajiya qaala ara-ayta bal sheeg low kaana calaa abiika daynun aabbahaa korkeesa hadday dayn ahaa lahayd akunta qaadiyahu kii ka gudi lahaa ma tahay qaala nacam qaala fa daynullaahi axaqu daynka allah ku xaqnimo badan in la gudo marka fa daynullaahi axaqu xataa culimada qaar waxay ka fahmeen in laga bilaababa isaga ayb dhinac kale marka laga fiiriyana deynka alle mushaaxaad kuma dhisna deynka dadkuna wuxuu ku dhisan yahay dhegdheg dhinacaas marka laga fiiriyo de dadkii hadday deyn alle iyo deyn dadeed ay kulmaan ee midda alle cafis iyo waxbaa lagu tuhmaa waana kayaa laga rajeeyaa waana ka deeqtoomaa ilaahay kan laakiin wixiisii maanta dhan waa rabaa dhinacaas marka laga fiiriyo deynta bani aadamkaa dhib badan haddii xadiidka daahirkiisa la fiiriyana iyadaa axaq la yidhi marka iyada in la hormariyo wabihi qaala ahbaranaa mujaahid bnu muusa can hushaymin can yaxya bni abi isxaaqa can sulaymaana bni yasaarin can cabdillahi bni cabaas ana rajula sa'la nabiya sal l slam ninaa nabiga su-aalay ina abii adrakahu lxaju wahuwa shaykhun kabiir laa yahbutu calaa raaxilatihi ma ku sugnaanayo wain shadadtuhu haddii aan xirxirana khashiitu waxaan ka cabsanayaa an yamuuta inuu dhinto afa axuju canhu maka xajiya qaala ara-ayta low kaana calayhi daynun haddii korkiisu dayn ay tahay faqadaytahu aad ka guddo akaana mujzi'an ma ahaan lahaa kaa qadahaasi mujzi'an mid ka gudo qaala nacam haa qaala faxuja can abiika aabbaha ka xaji qaala xaju lmar'ati can اrajuli ninka inay haweenayda inay ninka xajiso oo haween qof nina ma ka xajin kartaa aabaheed oo kale ama walaalkeed wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu salamata walxaariث bnu miskiini qira'aة calayh waana asmc can ibni اlqaasim qala xadaanii maliku can ibni shihaabi can sulaymana bni yasaari can cabdillahi bni cabaas ayb riwaayada marka malik sidaan waay can sulaymana bni yasaar can cabdillaahi bni cabaas qaar kalena waxay wariyeen can can ibni shihaab can sulaymana bni yasaar can ibni cabaas markaasay waxay yidhaahdeen can ibni cabaas markii la yidhaha alfadl bnu cabaasaa laga waday riwaayana way keeneen marka fadl bnu cabaas iyo uu ka warinayo sulaymaan marka ibnu cabaaska hadda halkan cabdullaahi inuu yahaa cad cabdullaahi haddii uu yahayna sulaymaan waa ka maqlay cabdullahi bnu cabaas alfadl bnu cabaas haddii uu yahayna sulaymaanu lam yasmac min alfadli qaala kana alfadl bnu cabaas wuxuu ahaa radiifa rasuuli llahi sal l slama nebiga mid fangashan oo gadaal gadaashiisa fuushan oo yacni daabadii isla saarnaayeen faja-at imra'atun haweeney baa u timid nebiga min khafcama qoladaa reer khafcam ahayd tastaftiihi iyada oo su-aal jawaab ka dalbayso wax weydiinayso wajacala alfadlu fadli wuxuu gudagalay yanduru ilayha inuu fiirinaayo watanduru ilayhi iyadana ay fiirinayso wajacala rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu gudagalay yasrifu wajha alfadli alfadlu bnu cabaas wejigiisa inuu leexinayo ila shiqi laakhari dhinaca kale inuu ujeedinayo waxaa laga qaadanaya marka munkarkii in gacan lagu reebi karo marka laleeyahay falyuqayirhu biyadihi qofka in laga dadbo ama laga celiyo oo waaye falyuqayirhu biyadihi hala dila ma aha ama yacni hala garaaca iyo maaha dadka saasaa usoo degdegaysa laakiin tagyiru lmunkari bilyadi qofka iyo munkarka in lakala dhex galo waa yaa un laga wadaa amaa wixii dil ku xirnaanaya ama cuquubo ku xirnaanayso iyada nidaamay u baahan tahay iyo dadku ay isla ogol yihiin oy madax ka dhigteen ama ay awoodoodii isugu geeyeen oy siiyeen kaasaa hawshaas xalli karo laakiin dadku falyuqayirhu biyadihi waa u taallaa iyagana wixii aan dagaal ahayn waayo haddii la yidhaha qofkan qofkan haddii lagu fasaxo nin walbaa ninka kale wuxuu ugu marmarsiyoonaa munkaran ka celinayo uu leeyahay wax dabdis maayana ma jiraayo marka laakiin wixii sidaan oo kale ah inaad qofku wejigiisa dadabto iyo gacanta ka qabata iyo kuwaas ay waa la ogolyahay waxaa kaloo laga qaadanaya ibnu cabdilbar sida uu yidhaahdo ana ixraama almar'ati fii wajhiha naagta ixraamkeedu wejigeeda waay yacnii meesha aynan daboolaynin ama yacnii aynan niqaab ku daboolaynin waa wejiga laa tantaqibu almar'atu almuxrimatu walaa talbasu lqufaazayn iyada inteeda kale dharkeeda sideedii u wadane waayo hadda haddii wejigeeda haweentaa uu daboolnaan lahaa fiirintaba macno ma yeelateen banaan laysmaba fiiriyeen soo maaha wejigii ile looma jeedo waxaa muuqanaysa marka iyada wejigeedii inuu faydnaa maadaama ay muxrimad ahayd subaxii mina subaxii habeenkii musdelifo lasoo seexday subaxa mina loo socdo waay qof walba waa muxrim markaas nacam sidaasuu ibnu cabdilbar uu ka qaatay culimada qaarkoodna ay ka qaateen qaarna waxay leeyihiin niqaabka la diidaa laakiin sadligii waa la ogolyahay dabcan sadligu niqaab maaha se waa la ogolyahay niman niman iyo markay soo marayaan xaasaska rasuulka marada jilbaabka iyo u ahay hoos usoo deji jireen markay maraanna oo iska qaadi jireen kaasoo kale de niqaab maba ahanba asaga dad badan baa marka masaladan buuq badan da wejiga masaladiisa aada uga kiciyo oo gaarsiiyey sufuur gaarsiiye nacam wejigu cawro ma ahan sheekh had sheekh haddii uu yidhaahdo waxay leeyihiin sufuur iyo wuxuu fasaxaa qaawanaan iyo u fasaxa ayay leeyihin qaawanaan ma fasaxin qofkaas nacam bal akharu ahlilcilmi wejiga iyo calaacalaha waxay leeyihiin cawro ma aha ilaa madhara min haadana waxay ku fasirayaan labadaas meel aada sheekh albani iyo culimadii kaleo xijaaz aaday ugu doodi jireen masaladaas maana qofna markaas dama unan qaldaneyn oo isaga yani shaygan in la yiraahdo waa cawro u waay maxalu nisaac laakiin ma la astura maba ayna isku hayninba waa la asturaa laakiin istixbaaban wa nadban ha loo asturaa iyo may wujuuban waay waxa loo asturaa halkaas waa meesha la isku hayna haddana waxaad moodaa maalihii sidaas u ad adkaaya in si kale ay isu bedelayaan oo hadda haddana la leeyahay wejiga niqaabku waajib ma ahan ha laga soo hadla haddana allahu mustacaan shaygu haddii uu iska ounan ku soconin qisdaas cilmi ah dadka lama qanci karo qanaacada dadka madaxda ama dadka markaas taagan maantana si ay rabaan berrina si kaley rabi doonaan weligaa marka inaad isku xirxirto waxaas ma aha ayb marka faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allahu ina fariidat allahi ilaahay fariidadiisa fi lxaji xajka dhexdiisa uu ku jideeyey ku farad yeelay calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda adrakat abi aabbahay bay soo gaartay shaykhan kabiiran isagoo sheekh weyn oday ah duqa laa yastadiicu an yahbuta cala araaxilati ma isagoon awoodeynin inuu ku sugnaado daabadda korkeeda afa yaxuju canhu ma ka xajinayaa qaala nacam wadalika fii xajati lwadaacayn ahayd wax ka dambeeya ma jirinoo nasakhay waay nacam meeshaan markaa de maalig baa isaga wuxuu yidhaahdaa waxay gaar u ahayd naagtan qof qofka xajinayo nool ma jiruu leeyahay isaga xadiidkan iyana wuxuu ku xambaaraa inay khaas qadiya khaasa inay ahayd qadiya khaasana ma hadda khusuusku daliilo u baahan yaha naskina inuunan jirinoo warkan ku caddaynaa wadalika fii xajati اlwadaac wabihi qaala akhbaranaa abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa yacquub bn ibraahim qaala xadaanaa abi can saalix bni kaysaana can ibni shihaabin ana sulaymaana bna yasaarin ahbarahu ana bna cabaasin ahbarahu ana imra'atan haweeney min khafcama qoladaa reer khafcam istaftat rasuula اllahi sal l slam nabigaysu jawaab ka dalabtay fii xajati اlwadaac walfadlu bnu cabaasinna radiifu rasuuli llahi sal l slam uu yahay faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ina fariidat allahi fi lxaji calaa cibaadihi adrakat abi shaykhan kabiira laa yastawi cala araaxilati daabadda kama kor noqon karo fahal yaqdii canhu an axuja canhu ma ka gudayaa xaggiisa inaan ka xajiyo xaggiisa faqaala lahaa rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu ku yihi nacam haa faأkhada alfadl bnu cabaas wuxuu gudagalay yaltafitu ilayha inuu fiirinayo wa kaanat imra'atan haweeneyba ayd xasnaa'a oo qurux leh wa akhada rasuulu llahi sal l slam riwaayo kalena waxay leedahay wa kaana alfadlu wasiiman alfadl bnu cabaasna nin qurux badan oo isaguna ahaa wa akhada rasuulu llahi sal l slam alfadla ayuu qabtay nebiga faxawala wajhahu wejigiisii buu leexiyey min ashiqi alaakhari dhankii kale ayuu u leexiyey ayuu ka leexiyey xaggiisa qaala xaju rajuli can اlmar'ati ninka xajkiisa oo haweeney ka xajinayo wabihi tii hadda cagsigeeda way wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaziid wahuwa bnu haaruun qaala akhbaranaa hishaamun can moxamed ibn can yaxya bni abi isxaaqa can sulaymaana bni yasaarin can ilfadli bni cabaas waatan riwaayada annahu kaana wuxuu ahaa radiifa rasuulillahi sal l slam faja'ahu rajulu ninbaa u yimid faqaala yaa rasuula allah ina ummii hooyaday cajuuzun kabiiratun waa cajuuso weyn wain xamaltuhaa haddaan qaado lam tastamsik ma iscishin karto wain rabadtuhaa haddaan xirana khashiitu an aqtulahaa inaan dilaanba ka cabsanaa haddii xarig inta lagu xiro la jiidana waa ku qataray ku geliy faqaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yihi ara-ayta bal ii sheeg low kaana calaa ummiki hooyadaa korkee low kaana calaa ummika hooyadaa korkeeda hadday ahaato daynun dayn akunta qaadiyahu ma yacni ma ahayd adiga kii ka gudaayo qaala nacam qaala faxuja can ummika hooyadaa ka xaji qaala maa yustaxabu an yaxuja can اrajuli akbaru waladihi waxaa la sunneeyo an yaxuja inuu ka xajiyo can irajuli qofka xaggiisa akbaru waladihi ilmihiisa kan ugu weyn yani waa mustaxab ilmaha kan ugu weyn inuu ka xajiyo mid kale kama xaji karana macnuhu ma ahane kan weyn isaga xadiid maadaama uu ku yimid mas-uuliyaddan isaga ay fuulayso wbihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim addawraqiyu qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy can sufyaana huwa thawriyu can mansuurin can mujaahidin can yusufa waa yuusuf ibn isxaaq hadaaye yuusuf ibn zubayr mu ahaa can ibni zubayr ana nabiya sal l slama qaala lirajulin wuxuu ku yidhi anta akbaru waladi abika adiga aabbahaa wiilashiisa kan ugu weynaad tahay faxuja canhu ka xaji alxaju bisagiiri xajka laga xajiyo qof lagu lagu yacnii la xajisiiyo bisagiiri mid yar yani bisagiir maca sagiir cunug yar ayaa lala xajinaa waa la xajisiinayaa marka isagaas ayaa acmaashii gudanaya haddii marka cunugu uu aad u yaryahay mumayis oo mumayis haddii uu yahay dee salaadihii iyo wixii waa tukana haddii cunug yar uu yahayna dabcan wixii salaad ku tacalluqayoo kale dabcan ma samaynayo waalidkuna ixraamkiisa iyo waxa laga ka laga fogeynaya isagaa waalidka wixii muxaramaatu lixraamka ka dheeraynaya wbihi qala akbarana mxamed bn اlmusanى qala xadaana yaxya qala xadaana sufyaanu can muxamed bni cuqbata can quraybi can ibni cabaasi ana اmraأaةa rafacat sabiya lahaa haweeney ayaa waxay kor u qaaday cunug iyada u sugnaaday ila nabiyi sal l slam ay usoo kor yeeshay faqaalat waxay tihi yaa rasuula اllah alihada xajun kan xaj ma leeyahay qaala nacam haa buu yidhi walaki ajrun adigana ajar baa kuu sugnaaday ajar bay ku leedahay da wadidda ay wado iyo waxyaabaha la xiriiro isagana isaga marka muxuu helaa ilmahani waxay helayaan ajar waayo ilmaha yaryarka mukalafiin iyaynan ahaanin laakiin daacada iyo waxa fiican oy sameeyaan ajari ka helayan yumni iyo baraka iyo ajari ka helayan dee dembiyaan loo qoraynin laakiin mumayiska marka salaada la faro ou tukanayo ajar waa ka helaan saasay marka ay leeyihiin aimo badan haddii marka isagoo yar la xajisiiyey markuu weynaado xajkii waa lagu leeyahay waayo markaan la xajisiinayo wujuubba ahlu wujuub maba ahayn markuu weynaa ma uga dhacayo marka xajatulislaam markuu weynaado inuu xajiyaa laga rabaa ayb addoonka iyo isku khilaafaan addoonka isagoo addoona haddii uu xajiyo biidni sayidihi uu xajiyo hadhow markuu xoroobo ma laga rabaa akaru ahlilcilmi xaj labaadaa laga rabaa ay leeyihin madaahibta qaarna waxay leeyihin maya waa addoonku mukalafku takliifku muwajahu ku yahay addoonku waa mukalaf marka kiisii hore waa u noqon karaa bay qaara dhahayeen wbihi qala akbarana maxmuud bnu haylan qala xadaana bishr bnu sariy qala xadaana sufyaanu can mxamed bni cuqbata can quraybin can ibni cabaas qaala rafacat imra'at sabiya lahaa bay soo kor yeeshay min hawdajin hawdaj ayay kasoo kor yeeshay kasoo bixisay hawdajkana waa meel sidii guri camal u dhisanoo naagaha ay galaan marka ay awrta iyo ay fuulayaan ratiga korkiisa waxaa loo saaraa yacni meel ay geli karto aqal oo kale u eg meeshaasay marka haweentii ku jirtaa sidaasayna marka ratiga dushiisa usaaran u saarnaaneen hawdajkay kasoo bixisay faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah alihada xajun kan xaj ma leeyahay qaala nacam haa walaki ajrun adigana ajar baa kuu sugnaaday marka alihaada xajun maka ansaxaa waay hadda maku waajiba hadda ma aha maka ansaxa u ka ansaxaa xaj wbihi qala akbarana cmr bnu mansuur qala xadaana abu nucaym qala xadaana sufyaanu can ibrahima bni cuqbata can quraybi can ibni cabaasi qala rafacat imraأaة ilى الnabiy sal ly slm صabiya faqalat alihada xaju qala nacam walaki ajrun wbihi qala akbarana cabdاllahi bn mxamed bn cabdالraxman wahuwa الzuhriy اlbصriyu صaduq qala xadaana sufyaanu qala xadaana ibrahim bnu cuqbata xaa wxadaana alxariث bnu miskiin qira'aة عalayh ana asmc wاllafdu lahu can sufyaana an ibrahima can ibraahima bni cuqbata can quraybin can ibni cabaas inta badan xaariث bni miskiin ibn اlqaasim can malik ee ahaa jirtay wixii hadda aan soo marnay hadda halkan wuxuu ka warinaa sufyaan can ibraahima bni cuqbata can quraybi can ibni cabaasin qaala sadara rasuulu llahi sal l slama nabiga ayaa fulay waa baxay yacni falamaa kaana birawxaa meeshaa markuu ahaa laqiya qowman qolow la kulmay faqaala man antum idinku yaa tihiin qaaluu waxay yidhaahdeen almuslimuuna muslimiintii aan nahay qaaluu man antum idinku yaa tihiin iyagii baa marka nebigii asxaabtiisa waxay ku dhaheen yaa tihiin idinkuna qaaluu waxay yidhaahdeen rasuulullaahi yacni marka hadday tahay dadkii nebiga la jiray inay leeyihiin haadaa rasuulullaahi ayb nusakha qaarna waxay dhigayaan qaala qaala wuxuu yidhi nebiga rasuulullaahi baan ahay qaala faakhrajat imra'atunaa weyney waxay soo bixisay sabiyan cunug yar min almixafati ayay ka soo bixisay mixafadu marka waa meel ay haweenku fuulaan oo hawdajka oo kale ah faqaalat waxay tihi alihada xajun qaala nacam walaki ajrun wabihi qaala akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud bni xamaad bni sacdin ibnu akhi rishdiin bni sacdin abu rabiic whuw almisriyu hiqat wاlxariث bnu miskiin qira'aة عlayhi waana asmacu can ibni wahbin qaala akhbaranii malik bnu anas ibn اlqasim ibnu wahb saa unbuu malik u galaa xariث bnu miskiin can ibrahima bni cuqbata can kuraybi can ibni cabaasi ana rasuula اlahi sal l slm mara bimraأaةi wahiya fii khidriha haweeney buu soo maray iyada oo ku jirto qolkeeda meeshay ku asturan tahay macahaa sabiyun maceeda uu cunug yar yahay faqaalat alihada xajun qaala nacam walaki ajrun qaala alwaqtu aladii kharaja fiihi الnabiyu sal l slama min almadiinati lilxaji waqtigii nebigu uu madiino ka baxay oo xajka uu u baxay xajat lwadaaci wabihi qaala akhbaranaa hanaad bnu sariy can ibni abi zaa'idata qaala xadahanaa yaxya bnu saciidin qال أخبرتني cمرة أنها سمcت cائشhaةa رضي الله عنها تquل خرجنا mعa رasuuل اللh صلl ل سلم نبgaan la baxnay لخمس بقيna min diلqacdة شhan iyadoy dulqacdo ka harsan tahay yani bisha dulqacdo oy شhan maalmood ka dhiman tahay laa nuraa nala mala gelin maynin إla الxaja xaj maahane wax kale ma anan uhaysanin wax kale in la xiranayo mnaa xataa idaa danownaa markaan kusoo ama yani xaj keliya un baan xiranaynay oo aan inaan gudanana u soconay xataa idaa danownaa markaan ku dhowaanay yacni min makata maka amara rasuulu llahi sal l slam nebiga wuxuu amray man lam yakun macahu hadyun qofkaan hadyi wadin idaa daafa bilbeyti beytka hadduu dawaafo an yaxila inuu xalaaloobo qofkii hadyi aan wadin inuu xalaaloobo hadduu xalaalooba ninkii aj xaj soo xirtay ee markuu kacbada yimid xoolo aan wadinee la yidhi yacnii timaha iska xiiro xalaalow muxuu noqonaa markaas xajkiisii waa isbedelay marka ifraadkii iyo qiraankii u xirnaa tamatucuu isku bedelay ilaa ninka mutamatica unbaa xalaaloobayay meeshaas marka waxaa laga qaadanaa fasku lxaji ila alcumrati xaj in la fasaqo cumro loo bedelo loo bedeli karo marka fasakhaasi waajib miyaa mase waa sunno akharu ahlilcilmi waxay ku tageen yacnii mustaxab inuu yahay yaa taxqiiqa uu keena qofka sidaa inuu yeelo waa iska mustaxab waxaan ujeedaa yacni culimada qaar muxaqiqiina saasay ku tageen aktharka ma aha bal aktharka iyaga waxay leeyihiin qofku haddii uu awjuhu lixraam ama xaj keliya xaj iyo cumro isku jiro xarmaday sidii uu u xarmaday inuu bedelo oo u cumro u bedelo cumradaana uu ku xalaaloobo waajibna ma ahan bay leeyihin sunnana ma ahan bal sidiisa waa ku soco karaa waa u mubaax fasakuna waa bannaan yahay sida uu kan u bannaan yahay waxayna leeyihiin ijmaaca ku guntanmay saddexdaas si qofkii u xajiyo xajkiisa inuu ansaxay waa ijmaaca ku guntanmay inuu ansaxay marka waxay keenaysaa wax marka waajiba inuunan jirin ugu yaraan qaliil min alculamaa baa waxay ku tageen ibnu cabaas iyo ibnulqayim iyo dadkii dambena ibnulqayim uu ka mid yahay iyaga waxay ku tageen fasakh inuu waajib noqonayo haddaadan xoolo wadin haddaad doonto xaj keliya xarmo inuu waajibayo inaad bedesho oo aada u bedeshid cumro a ku xalaalowdid waxayna ka qaateen de qisadan nebigu waa amray waxaa ku jirtay waana amray rasuulka sal l slam qaarkood weliba riwaayaadka qaar suraaqa iyo kale uu su-aalayo uu yihi rasuul allow alicaamina haada arrintan sanadkeennan keliya miya maya buu yihi laa bal liabadi labad dakhalat alcumratu fi lxaji ma dakhalat alxajatu fi lcumrati cumradii xajku ay isdhex galeen bal liabadi labad meeshaas marka iyagade waxay u fahmeen ficilkaas in la sameeyo wujuubkiisa ayaa weligeed jiraayo wax soo degdegayana sidaas ma aha waxa uu nebigu leeyahay xajkii cumradii waa isdhex galeen sanadkan keliya kuma eka waa mujaradu lfaski xaj in la fasakho cumro loo bedelo weligeed waa bannaan tahay waay macnaha saas hadalkii nebiga uu kula hadlay oo qoladan yani saxaabadii uu aada ugu adkeeyey ilaa iyaguba waa qariibsadeen waxay dhaheen yadhabu axadunaa ilaa minan nadhabu ilaa minan wamadaakiirunaa taqdur mina miyaan aadaynaa annaga oo dakarkeennii ay mani ka daadanayso yacni waxay leeyiin xajaan soo aadnay waa cumraysanay waa xalaalownay haweenkeenniyaan isaga tagnay maalinka aan baxayna anagoo jimaac dhow samaynay maan mina aadaynaa say ku dhaceebayna yani amarkaas nebiga markaas uu la jeclaadeen laga hor imaanayo darteeduu nebiga aada ugu laasimiyey ee amar caam a maahana qof walba waajib la duldhigay ma aha markaad nusuusta fiirisana saasaa fahamka u dhow ayb liabadi labadka iyo waa tashriica cumradii inay xaj dhex gashay nooc kaloo fasaquu xajku leeyahay fasku lcumrati ila alxaji cumrada lafteeda xaj waa loo fasakhi karaa naagta markay xayd xaa-id ay noqoto iyadoo cumro xiratay mutamaticada ee lagu gaaro waqtigii mina loo baxaayey yowmu tarwiya iyadoo weli dhiiggii u joogo hadday la gaaro waqtiga xajka cumradeedii intay ka tagto ayay xaj hor le xirani xajkaasayna cumradeedii dhexgelaysaa midkaasna waxaa weeyaan fasku lcumrati ila alxaji loo fasaho midaana fasku xaji ila alcumrati waay labadaas fasakhuu leeyahay qaala almawaaqiitu mawaaqiidii ayuu baab ayaa halkan maxalkeedu uu yahay almawaaqiit marka waa jamcu miiqaat miiqaatku xajku wuxuu leeyahay miiqaat zamaani iyo makaani waqti miiqaad zamaaniya iyo mid makaani ah miiqaadka zamaaniga ah waxa waaye saddexda bilood oo ashhurulxajka shawaal iyo dulqacda iyo maalmaha horee dulxija xajku ma guntan maayo mana la xiro karo bilahaas bila aan ahayn liqowlihi tacaala alxaju ashhuru macluumaat ay waqtu lxaji ashhuru macluumaatun waa xajka waqtigiisu waa bilo la yaqaano haddii qofku ka waran marka uu xirto bilahaasoon la gaarin haddoo kale haddii uu qofkii labayka xajatan uu dhaho muxuu sameynaa bilihii xajkii lama joogo cumrou isu rogaayay leeyihin iska soo bixi maaye waa cumro waa cumraysana cumrou ku xalaaloobaa marka cumro ayuu ku xalaaloobaa ayb mawaaqiid oo makaani ana waa leeyahay oo kuwa makaaniga waa hadda wuxuu raba inuu ka warramo marka meelo uu nebiga dadka u xadeeyey oo u qabtay ee uu leeyahay qofka meelhiblaaye qofka ka imaanaya meeshaasuu ka xarmanaa oo nebigu u waqtiyey wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can naaficin can cabdillahi bni cumara ahbarahu ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu waxau yidhi yuhillu ahlu lmadiinati reer madiina way qaylinayaan waa xarmanayaan min dilxulayfati bay ka xarmanayaan waa khabarun bimacna almri hada khabarun bimacna almri waa khabar laakiin macno amaruu leeyahay yuhillu ahlulmadiinati waxay reer madiina way xarmanayaan ha xarmadeen waay macnaha siiqadan marka waxaa loo isticmaalay haddii la isticmaalo amarkii haddii siiqo khabar loo isticmaalo maxaa laga faa'iideysanaa taakud ta'akud shaygaas inuu aada u adag yahay walamru lmuta-akidu amarka ay adagna yufiidu lwujuuba wujuubuu faa-iideyna hadda marka waxuu rabaa inuu ku yidhaha siiqadan waxaa laga faa-iideysanaa alixraamu min almiiqaati waajib inay tahay alixraamu min almiiqaati haddaad xaj iyo cumro aada xarmanayso miiqaadkii aafaaqina aad tahay aafaaqi aada tahay oo maka aad yacnii mi mawaaqiid ay kaaga sokeeyaan miiqaad inaad ka xarmato waa waajib see looga qaadanaa waa siiqadan oo khabarun bimacna alamri waxaa saan loo sameeya lita'akud amarka ta'akudka lehna yufiidu lwujuub taas waa qodob wujuubka waxaa kaloo kutusaya riwaayad bukhaari ku dhacday oo nin baa nebigu sal ll l slam wuxuu ku yidhi min ayna ta'murunaa an nuhilla rasuul allow xaggeedna amraysaa inaan ka xarmanno markaasuu yidhi wuxuu u sheegay mawaaqiiddii marka xaggeedna amraysaa amar waa waajib marka bukhaari sidoo kale waxaa kusoo aroortay farada lafdi faradahaa rasuulu llahi sal ll l slam nebigaa farad yeelay marka waa farad yeelay waa amray kulligood waxay kutusayaan alixraamu min almiiqaat inuu yahay waajib waajibaadka cumrada iyo ama waajibaadka xajkoona haddaad cumraysanaysana waa waajib min waajibaati alcumra haddaad xajinaysidna inaad miiqaadka ka xarmatana waa waajib isagana naam waa waajib markaan leenaha marka rukni ma ahana ogow ixraamku waa rukni laakiin alixraamu min almiiqaati rukni maaha isaga waa waajib haddii laga taga marka dam a lagu kabaa damkaasina shaafici isaga wuxuu leeyahay wuxuu waajibaa haddii intaad miiqaadkii soo dhaafto ood camal bilowdo intaad miiqaadkii soo dhaafto dawaaf iska samayso ood sacyi samayso marba haddaad camalkii cumrada ama xajka guda gasho miiqaadkiina aada la soo dhaaftay ixraamkaaga damku markaasuu waajibay haddii laakiin adoon weli camal bilaabin aada laabato ood miiqaadkii ku laabato oo aada halkaas ka soo xarmato demkii waa dhaca sidaas waa alimaamu shaafici isaga uu leeyay laakiin imaam axmed iyo ibnulmubaarak iyo sina kuma dhacayo ay leeyihi xataa hadduu laabto ma dhacayo miiqaadka marka haddii qofku miiqaadkiisii intuu soo dhaafay camal asoon bilaabin oo intuu laabtay miiqaad kaloo u dhow tegay ka waran maalan madiinow kasoo baxayay dulxulayfo iska soo dhaafay markuu maka soo galay ou inuu laabto damcay dulxulayfa miyuu u laabanaa mase wuxuu u laabanaa kuwaan dhadhow waa iska tegi karaa hadduu kuwa dhadhow tago damkusa maka dhacaa iyadana mas'alo farac oo khilaaf ku jira ayb yuhillu ahlulmadiinati min dilxulayfati bay kasoo xarmanayaan wa ahlu shaami reer shaamna min aljuxfati juxfa meesha la yidhahday ka xarmanayaan waa haddaynan madiine soo marin reer shaam hadday madiine soo maraan laakiin dulxulayfay ka xarmanayaan wa ahlu najdin reer najdinna min qarnin qarnulmanaasil sayl daaif xaggeeda qaala cabdullaahi wuxuu yidhi ibnu cumar waayo wabalaganii waxaa isoo gaartay ana rasuula allahi sal l slama qaala nebigu inuu yidhi wayuhillu ahlu lyamani min yalamlam reer yamanna yalamlam bay ka xarmanayaan marka qeybtan dambe oo yaman cabdullaahi bni cumar ma maqlin isaga marka wabalaganii ana rasuula allahi maxaa la dhahaa marka siiqadan mursal saxaabiga mursalka saxaabigana cinda akari ahli lcilmi waa xujo waay abu isxaaq ilisfirayini iyo diido laakiin inkastoo ibnu cumar riwaayadiisu saan ha dhahdo laakiin xadiidka ibnu cabaas fi saxiixayn yeman waa sheegay nebigu inuu ka maqlay yeman yalamlam inay ka xarmanayaan caa-isha xadiidkeeda cinda annasaa-iyi waa xadiidka noo imaan doono oo yacni wuxuu dhihi doonaa miiqaati ahli misra baabkeedu noogu imaana isaga laftiisa waxaa ku jirto yaman inuu nebigu xadeeyey yalamlam uu xadeeyey alxaariث bnu camrin isagana xadiidkiisa cinda abi daawuud waa ku caddahay marka axaadiidtaasna waa looga kaaftoomi karaa tan lafteedana waa xujo oo mursalka saxaabigu xujo wa qaala miiqaatu ahli shaam reer shaam miiqaadkooda wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciid qaala xadaana leyt bnu sacdin qaala xadaanaa naaficu can cabdillahi bni cumara ana rajulan qaama fi lmasjidi buu ka istaagay faqaala yaa rasuula allah min ayna ta'murunaa an nuhilla xaggeed nafaraysaa inaan ka xarmanno qaala rasuulu llahi sal l slam waa ka marka min ayna ta'murunaa soo ma arkeysa qaala rasuulu llahi sal l slam yuhillu ahlulmadiinati waxay ka xarmanayeen min dilxulayfa wayuhillu ahlu shaami min aljuxfa wayuhillu ahlu lyama ahlu najdin min qarnin qaala bnu cumar wayazcumuuna waxay sheegayaan ana rasuula اllahi sal l slama qaala wayuhilu ahlu اlyamani min yalamlam wakana bnu cumara yaquulu wuxuu dhahay lam afqah hada min rasuuli illahi sal l slam nebiga aniga kama kasin uu yidhi oo kama aanan maqlin xaggiisa kan qaala miiqaatu ahli misr reer masr miiqaadkooda wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu mansuur qaala xadaanaa hishaam bnu bahraam qala xadaana almucaafa can aflax bni xumaydin can اlqaasim can caaishaةa radia allahu canha ana rasuula اlah sal l slama waqata liahli اlmadiinati reer madiina wuxuu u xadeeyey waqata hadda waxaa laga wadaa ma dhaafi karaan qof camal rabo meel ounan dhaafi karinoo xad nebiga u sameeyey dalxulayfati buu u xadeeyey waliahli shaami reer shaam iyo wa misra nasaa-i baa riwaayadan la gooni noqday marka waliahli shaami wa misra aljuxfata marka meeshaa maxaa ka soo baxaya reer masar miiqaadkoodu inuu juxfa yahay raabakh xaafid alciraaqi darxu tahriibka wuxuu leeyahay waliyudiin fii hadihi riwaaya wuxuu ka yidhi wahadihi ziyaadatn yajibu alahdu biha wa calayha alcamalu ziyaadadan masar ay xadiidka ku jirto waxaa waajibaya in la qaato camalkuna sidaas waayo marka shaamigu laba miiqaaduu leeyahay marka shaamigu markuu madiine soo marayo dariiqa madiine uu ku imaanayana waxaa u ah dulxulayfa miiqaad haddii uu dariiqaas ka soo leexdana juxfa ama raabakuu ka xarmana misriga isaga de marinkiisa juxfahaas waayaba qofka masar ka imaanaya inuu madiino usoo leexdo waay laakiin shaam dariiqa toosoo ugu imaanaa madiina hadda lafteedada madiina yacni marka dariiqa ka baxo ilaa urdunuu tagaa nacam urdunna waa shaam darafkeediiba waa waliahli shaami wa misra aljuxfata waliahli alciraaqi daata cirqin reer ciraaqna marka daatu cirqin waliahli اlyamani yalamlam marka halkan waxaa ka muuqato xadiidka caaisha waliahli lciraaqi daata cirqin ciraaq marka nebiga maxad u yaalayna akharu laxaadiid waxay tilmaameen nebigu inuusan u xadeynin ciraaq ee uu ku ijtihaaday cumar radia allahu canhu bacd alaxaadiid oo tilmaamayso sida kan iyo kalena waa jiraan madkhal iyo hadalna kama marna oo ibnu cadiy wuxuu leeyahay kana axmed bnu xambal yunkiru hada alxadiida maca gayrihi calaa aflax bni xumayd ninkaanuu ku ayuu ku cilay jiray uma qaala wuxuu yihi wahada alxadiidu yatafaradu bihi mucaafaa ayb ibnu cadiy baa dhahay wainkaaru axmeda calaa aflax fi hada alxadiidi qowluhu waliahli اlciraaqi datu cirqin daata cirqin meeshaas waay marka meesha nakaaradu ka jirto u fiirsada yani imaam axmed cilaynta oo xadiidka cilaynayo waa mowdicaas waliahli lciraaqi daata cirqin taas inta kale waxa nakaara ah kuma jirto ibnu xajar fatxulbaariga shaafici wuxuu kasoo guuriyey inuu yidhi lam yahbut can الnabiyi sal l slama anahu xadda daata cirqin wainamaa ajmaca calayhi اnnaas waa lagu ijmaacay ma ahna nebigu ma xadaynin shaafici sidaasuu yidhi ibnu xajar sidoo kale wuxuu yihi waqaala bnu lmundir lam najid fi dati cirqin xadiidan haabitan daatu cirq xadiid haabita maha inuu leeyahay bukhaarina markuu baabeynayay wuxuu yidhi baabun daatu cirqin liahli اlciraaq ayuu yihi xadiidka cabdullahi bni numayr can cubaydillahi bni cumar can naafic can ibni cumar uu soo saaray marka qaala wuxuu yihi lamaa fataxa lamaa futixa haadani اlmisraani atw cumara ayay u yimaadeen faqaaluu ya amiira almu'miniin ina rasuula اllahi sal l slam xadda liahli najdin qarnan wahuwa jawrun calaa can ariiqina waxay yidhahdeen amiiru lmu'miniinow nebigu wuxuu u xadeeyey reer najdi daatu cirqi waxaan ujeedaa qarni lmanaasil annagana laabay nagu tahay iyo leexasho dariiq dheeray nagu noqone dadka ciraaq markay ka imaanayeen qaala wuxuu yidhi fanduruu fiiriya xadwahaa meel qaabilsan fiiriya min dariiqikum ka fiiriya oo aan laabad idinku ahayn faxadda lahum cumar wuxuu u xadeeyey daata cirqin wahuwa almaxfuudu marka nacam riwaayada bukhaari wuxuu ka dhigay cumar inuu xadeeyo sheegay marka daatu cirqin nebigu ma xadeeynin waxaa xadeeyey cumar radia allahu canhu saasaa xoog badan ayb daara qudni asaga wuxuu leeyahay maba la furan inuu leeyahay ciraaq inuu nebigu xadeeya suurtagal maba ahanba laakiin taas cillo ma ahan waqtiga uu sheegayo lafteeda shaam lafteeda ayaa furtay midda kale waxyigu inuu nebiga ku ogaanayo dhulkaas in islaamka gaarayo oo laga soo xajin doonay waa la ogeysii karaa rasuulka sal l slam taas marka xadiidka laguma cillo ma looga dhigi karaa sida badan ayib riwaayo kalaa soo aroortayoo caqiiq reer ciraaq inay ka soo xarmanayaan caqiiq marka caqiiq iyo daatu cirqin laba is riwaayo iska hor imaanaysa waa iyada lafteeda culimadu marka waxay leeyihin daatu cirqin waa miiqaat lwujuub caqiiqna waxaa weeya miiqaat listixbaab caqiiqda ayaga xaggooda xigto marka inay caqiiq ka soo xarmadaan waa mustaxab daatu cirqin laakiin ma dhaafi karaan miiqaat lwujuubka sidaasay marka ku jamciyeen meeshaasna qaala miiqaatu ahli اlyaman reer yaman miiqaatkooda wabihi qaala akhbarana rabiicu bnu sulaymaan saaxibu shaaficiyi qaala xadaanaa yaxya bnu xasaana qaala xadaanaa wuheyb waxamaad bnu zayd can cabdillahi bni طaawuus can abihi can ibni cabaasin ana rasuula اllahi sal ly slama waqata liahli اlmadinati da lxulayfa waliahli shaami اljuxfa waliahli najdin qarnan kan hadda alifta waa ka tegey nuun unbuu qoray keliya aliftii u ka tegey iska waxaa dhici karto sida luqatu rabiica loogu dhawaaqo inuu iska qoray alifta waa ay ka tagaan muxadisiinta qaarna alif la-aanayba qoraan iyadoo aliftu ay jirto ma qoraan alifta waliahli اlyamani yalamlam reer yamanna yalamlam intuu ka rabaa marka waxausheega wa qaala wuxuu yidhi hunna mawaaqiidan lasoo sheegay lahum ayagaa iska leh dadkaas walikulli aatin iyo mid kastoo ka imaanayo ayuu u sugnaaday ataa calayhina korkooda ku imaanayo min gayrihinna oo qeyrkood ah xadiidkan muxuu noo faa-iideeyey hadda marka wuxuu keenay dadkaas uu sheegay ee meelaha degan miiqaaday u tahay meelaha ayagaa leh ciddii ayaga xaggooda ka imaanayso soo maraysana waa la mid ayaguna miiqaadu u yahay oo qofkan hadda maalan waddankeena ka imaanayo sacuudiga ka aadayo yaman maraayo miiqaadkii yaman lean miiqaad noo noqonayo marka yalamlam ninkii madiina soo maraayo miiqaadkii madiina u ah walikulli aatin ataa calayhinna oo min gayrihinna ah dadkoodaas aan ahayn qofkii aan meelba soo maraynin ka waran marka meelihii la sheegay maba soo kormaraayo kaas maxaa laga rabaa muxaadaad muxaadaad waa meel qaabilsanoo feerinan ayuu ku imaanaan meeshii miiqaad ah meel ku aadan marku maraayo iska soo xarmana qabla almiiqaad in la xarmado bacda almiiqaad waa sheegnay qabla almiiqaad in la xarmado in badan culimadu waa karaahaysteen haddana laakiin aahaar badanoo waxay tilmaamayan inaynan dhib lahayn faman kaana ahluhu ehelkiisu qofkuu yahay duuna almiiqaati miiqaadka ka soke miiqaadkiibuu maka uga sokeeyaa haddana ha laabto miiqaad ha taga miyaa la dhahayaa maya xaysu yunshiu meesha uu safarka kasoo bilaabayo ayuu kasoo xarmana jiddo oo kale ninka degano inuu xarmado rabo jiddaduu ka xarmana leanna miiqaad iyadaa maka uga sokaysa jidda xataa yaأtiya dalika ilaa xukunkaa uu ku yimaado calaa ahli makata ilaa reer maka uu ku imaado xukunkaas yani reer maka xukunka uu ku imaado maxaa laga wadaa haddii maka ninka degan ou rabo xaj makada dhexdeeda u ka xarmanaa ma la fahmay marka haddii ninka makiga ah ou xaj rabo makau ka xarmanaa laakiin hadduu cumro rabo laabudda inuu maka ka baxo oo xilliga aado xagga kasoo galo cumradu saas waayo hadda xajka waayo waxa laakiin reer maka ay maka dhexdeeda ka xarmanayaan ee waxaa kaloo mawaaqiidan dadka aan dhaafi karin waa ayana waa qofkii xaj iyo cumro rabow ee ninkii wax kale u socdo wuu dhaafi karaa adama ganacsi u socoto meeshaad ka shaqaysaa waxaad rabtaa inaad gurigaagiiba iska tagto markaad gurigaagii miiqaad waa iska dhaafi kartaa leanna xadiidku wuxuu leey miman araada alxaja waalcumra hadhow haddii gurigaagii markaad tagtay ay kugu soo dhacdo inaad cumraysato meeshaad meeshaad joogto unbaad ka insha inta badan dadku waxay ka hadlaan marka qofka uu halkan ka baxoo kale madiine inuu isaga hormaro ou rabo miiqaadkiina la dhaafaayo siday noqonee wax dhiba kuma jiraan waayo qofka markaas safarkaas iyo waqtigaas nin hadda xaj iyo cumro inuu bilaabo raba ma aha safarkaas ou socdo madiinow ku socdaa oo masjidka nebiga ziyaarashadiisa iyo u socdaa masjidka nebiguna nusug oo xaj loo xarmada ma aha tartiibtiisu iskaga tegi karaa markuu madiino danihiisa ka dhammaysto markaas waaye marka uu muriidun lilxaji waalcumra markaas uu noqonayo ayb qaala miiqaatu ahli najdin reer najdi miiqaadkooda وbه qال أخبرnا qتyبة qال xdثnا سفyان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى اه عل وسلم qال يهل أهل المdينة من ذي الحuلyفة وأهل شhام من الجحفة وأهل نجد من qرن وذukira lii waxaa la ii sheegay buu yihi وlm أsمع أنه qاla ويهل أهل اليمن من ylمlم qال مiqات أهل العراq وbه qال أخبرnي محمد بن عبد لله بن عmاr الmوصلي qال xdثnا أbو hاشhم محمد بن علي عن المعافى عن أفلح بن حمayd عن الqاسم عن cائشhaةa qالت وqta رsuل الlه صلى اه سلم لأهلi المdينة da الحuلyفة ولأهلi الشhام ومصر الجحفة ولأهلi نجد qرنا ولأهلi العراq ذaتa عرq ولأهلi اليمن ylمlم kii hadda xadiidkii hadda aan kasoo hadlayna man kana أهlhu duna الmiqاaط qofkii أhlkiisu miqاaطka ay ka sokeeyaan oy maka uga sokeeyaan qala obihi qala أخبرnaa yعqوب بن إبراهيم الdwرqي عن محمد بن جعفر qال xdثna معmر qال أخبرnي cبدالله بن طاوس عن أبيه عن بن عbاس qال وqt رsuل الlه صلى اه عل سلم لأهلi المdينة da الحuلyفة ولأهلi شhام الجحفة ولأهلi نجد qرنا ولأهلi اليمن ylمlم qاla hiy lahm ولمن أtىa عlayهina miman siwaahuna qofka iyaga kasoo haray lman ayaana yaa iskale أraada الxaجa والcمرa xaj iyo cumro rabo qeyd waayo marka meeshaan qofkii xaj iyo cumro aan rabin ma laga rabo إحraam walidaalika maka ixraam la-aan ma la geli karaa mase lama geli karo waxay ku tacalluqdaa waxa qofka uu ka rabo haddaad qaraabo salaan u tegaysid iyo haddaad ganacsi u gelaysid iyo ixraam lagaama rabo biduuni ixraam waa la geli karaa laakiin adoo nusug iyo camal u socdo lama ogola inaad gasho adoon xarmanayn min xayu badaa min xayu bada-a meeshuu ka bilaabayo ayuu ka xormanaa xataa yabluqa dalika ahla maka ilaa xukunkaa ahlu maka uu gaaro wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa xamaadu can camrin can taawuus can ibni cabaasi ana nabiya sal l slama waqata liahli lmadinati da lxulayfa waliahli shaami ljuxfa waliahli lyaman ylamlam waliahli najdin qarnan fahiya lahum waliman ataa calayhina min gayri ahlihina minman kaana ahaada yuriidu alxaja walcumrata inuu raba faman kaana duunahunna qofkii meelaha sokadooda oo maka uga sokeeyo fa min ahlihi ehelkiisa ayuu kasoo xormanaa xaggooda xataa ana ahla makata reer maka yuhiluuna minhaa maka ayay ka xormanayaan xaggeeda hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih